wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya bixi iimaan ciga ayaa maanta magaalada muqdisho wuxuu si rasmi a uga furay shirka heerkiisa ugu sarreeya oo looga hadlayay gaaritaanka heshiis bulsho oo ku dhisan kubcinta dakhliga gudaha shirka ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya qaar ka mid ah xubnaha maaliyadda ee dowlad goboleedyada dalka mas-uuliyiin kale oo ka socda bangiga adduunka iyo saaxiibayaasha ee beesha caalamka ee kala shaqeeya soomaaliya arrimaha maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha wasiirka wasaaradda maaliyadda oo furitaanka khudbad ka jeediyey ayaa xaqiijiyay in dowladda federaalk ay waddo dadaalo lagu xoojinayo hanaanka dib u habeynta maaliyadda iyo sare u qaadista dakhliga gudaha iyo dhammaystirka wadaxaajoodka deen cafinta soomaaliya u geystay waxaad og tahay dadkeennu inay lafdhabarta ku tiirsan yihiin xoolaha iyo beeraha waa laba sektaroo aada iyo aada ugu nugul isbeddelka cimilada sanad kastoo abaaray dhacdo intaasoo milyan oo neef oo xoolaa ayaa meesha ka baxa waxaa meesha ka baxa aasaaskii wax soo saarka beeraha waxaa barakacay intaasoo qof oo soomaaliyeed ood ogtihiin dadka runtii barakacayaasha ahi saamiga ay ka yihiin dadweynaha soomaaliyeed culaysyadaas baa runtii aynu la tacaalaynay si culaysyada loola tacaalo waxaynu runtii isku daynay dowlad ahaan inaynu dhisno hay-ado dowladeed oo ka jawaabi kara baahiyahaas institutionskaas la dhisayay tobankii sane ugu dambeeyey weli waxay u baahan yihiin inay koraan waxaa markaa muhiima si baahiyahaas looga jawaabo in dhowr arrimood la helo oo arrimaha runtii maanta aynu rabno inaynu lafagurno oo riboodka ay soo saareen welbanku iyagoo dowladda kaashanayaana oo runtii taxliilinayo arrimahaas qarandhiska iyo arrimaha lafdhabarka u ah oy kow ka tahay in kor loo qaado awoodda dowladda ee waxsoo saarka dhanka dakhliga iyo cashuuraha si loo ballaadhiyo adeegyada dowladda ay fidiso taasoo iyaduna keeni karta inay kor u kacdo maxaanku idhahdaa legitimacyga iyo sharciyadda dowladdu